Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa degmada Duble ka bilowday tababar aqoon kororsi ah midkaas oo loo qabanayay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha tacaddiga iyo xuquuqa insaanka. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa qaar ka mid ah ururada haweenka degmada Duble ee gobolka Jubbada Hoose. Tababarka ayaa waxaa daahfuray Cabdi Cali oo ka socday maamulka degmada isagoona ka warbixiyay ujeedka tababarka.
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wabacd maanta waxaa farxad noo ah inaynu halkan isugu nimaanno bulshada qaybaheedii kala duwan ee degmada dhogley mar kale ay ku qabato tababar ee wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka iyo arrima- arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Ee, tababarkaasoo socon doona muddo afar beri ah haddii ilaahay raalli ka noqdo ujeeddadiisuna ay tahay in lagu dhiso aqoonta iyo maaragtay khibradda hay-adaha ka shaqeeya een, protectionka ka shaqeeya si maaragtay aqoontooda kor loogu qaado Ee, waxaan filaynaa in muddadaas yarayn maxaan ku sheegay wasaaraddu ay tababarka inoo hayso in sida ugu mudan ugu wanaagsan aynu uga faa'iidaysanno Een, xogo fara badan oo khuseeya maaragtay protectionka iyo siyaabaha looga hortago tacadigana aynu qaadan doonno Ee, aqoon badanna aynu isweydaarsan doonno Een, marka si guud waxaan filayaa tababarkan arrintaasu daaran yahay wasaaradduna waa mahadsan tahay Ee, ma aha markii koowaad ee xaqiiqatan ay tababar noocan oo kale ah ku qabato degmada marar badan oo hore ayay nala nala joogtay noo timi waana bogaadinaynaa maaragtay kulamada noocan oo kale ee wacyiga bulshada sare loogu qaadayo in ay halkooda ka sii wadaan waan bogaadinaynaa Een, insha allahu waad wada joogi doontaan muddada afarta beri ah waxaan rajeynaya inaad wax badan kala faa'iidaysan doontaan tababarkuna insha allah waa noo furan yahay Ma ahan markii ugu horreysay ee wasaaradda tababar noocan oo kale ka qabatay degmada Dubley. Tababarka ayaana socon doona muddo afar beri ah waxaana lagu baran doonaa inta uu socdo tababarka sida looga hortago arrimaha tacaddiga.